hal xaaraan iyo nidig xalaala ma dhasho waxaweyaan safihii lagu doortay baynu garanaynaa sidii loo doortay jujuubka iyo ahayd qasabka iyo boobka baynu ogeyn maantana waynagaa arkayna midhaheedii maanta waxay samaysay soolja guddi bay samaysay guddigaasna kama mid aha saxaafadda madaxa bannaani soolja waxay noqotay meesha lagu shirqoolo saxaafadda meesha lagu dhabarjabiyey saxaafadda meesha laga soo maleego een, maamaraadka iyo hadimooyinka loo geysanayo warbaahinta madaxa bannaan
xubnaha uu magacaabay waxay ahayd ama sax ha ahaadaan ama khalad ha ahaadaan in saxafiyiinta ururka da waxa iskale saxafiyiin baa leh laakiin instituushinadu ma laha waxayd inuu saxafiyiinta ka talageliyo oo qof kasta dee deegaan kastaba ha joogo in horta iyaga laga talageliyo maxaynu ka yeellaa maxaynu laakiin haddii waxaan muxuu haayay een, ay dee noqotay un in uu muxuu haayay een, dee mid ku waxay u muuqataa marka in lagu caburanayo saxafiyiinta somalilan meel kastoo joogaan waxaana u baahan yihiin saxafiyiinta somalilan meel kastoo ay hadda joogaan gurmed guddoomiyahoodu uu kaga dhawaaqay guddi loo maga- loogu magac daray guddida ilaalinta badqabka saxaafadda somalilan guddidaasoo ka kooban toddoba xubnood ka kala socda wasaaradda warfaafinta xubno lagu sheegay een, inay matalayaan soolja oo iyaga laftoodu een, shaqaale dowladeeda iyo xubno kaga jira ee, ururada bulshada rayidka guddidaas marka laysku soo ururiyo labada xubnood ee kaga jira ururka soolja waa xubin ka mida shaqaalaha wasaaradda warfaafinta weliba saraakiisha sarsare ee een, qalabka warbaahinta dowladda maamula ee guddida gacan kurimiska ah ee ay sameeyeen kooxda wehelinaysa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja oo aan u aragno inay ka soo horjeedaan danihii saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan islamarkaasina aan ahayn kuwo hadda saxaafaddu u baahan tahay waxay gu maqaalaa ka luqmaan ahaan inaanay guddidaasi ku jirin xubno madax bannaan oo saxafiyiinta madaxa bannaan ka socda laakiin ay yihiin xubno soolja ay urursatay iyo xukuumadda cidda wax tafatiraysa in laisla fahmaayaa fiican ee ee tafatiraysa wararka iyo waxyaabaha ay warbaahintu sii deyso oo ah aalaba tahay ka cabato warbaahinta somalilan dhibaatada badanna ku haysa siday u tafatiri kartaa wararka iyo barnaamijyada ay soo saarayso warbaahinta madaxa bannaan ay maanta ka soo saareen guddigaa la magacaabay guddigan wuxuu ka dhashay casuumad wasaaradda warfaafintu casuumteen boodhka solja kadibna waxay isku qanciyeenuun inay isay loo maareeyo warbaahinta madaxa bannaan in guddi ayar si fudud loo sameeyo loogu jeedin jiray soolja ayuunbaad mooddaa maanta inay ka markhaati furtay guddidan een, dowladda ka kooban ee wasaaraddii warfaafinta ku ururtay een, ee haddana la leeyahay waxa ay kormeeraysaa saxaafaddii madaxa bannaanayd een, ee la magacaabay saddex cisho ka hor een, iyo waxa iyo cabashooyinkii hore soolja laga qabayay ayaad mooddaa inay maanta isku markhaati fureen ururka suxufiyiinta somalilan ee sooljaha iyagoo sheegaya inay matalayaan warbaahinta kala duwan ee somalilan inay soo saareen guddi ay ugu magac dareen guddida ilaalinta badqabka suxufiga taasoo macnaheedu laftarkeedu macnaha noqonaya suxufiga badqabka suxufiga ayaaba su'aal isweydiina leh
ujeedka hadalkooduna wuxuu ahaa oo ay raggii hore dhammeeyeen guddida dabakadhiibka een, ee maalintii dhoweyd hoteelka ambasador lagaga dhawaaqay ee badqadka saxaafadda inuu ururkii soolja noqdo mid hoggaan u noqda oo hormood u noqda dhiilka dulmiga warbaahinta madaxa bannaan hadda maanta guddidan cusub ee ay xuuta wato ha ku furin Soomaaliland maanta waxay baantay saxaafadda in la mideeyo baanta ma baahna in in in idin la gowraco waxaa lagu dhawaaqay dhowaan guddi la sheegay inay yihiin guddiga badqabka saxaafadda annagu uma aragno inay yihiin guddi ka shaqayn doonta guddiga saxaafadda badqabkee inay guddi waxaan la garanayn ka shaqayn doonta inay yihiin baanu u aragnaa